bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaanu joognaa isbitaalka guud ee gaalkacyo magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo halkan doctor dhagacade uu dhankayga fadhiyo iyo dhibanayaasha hooyooyinkooda waxaanu halkan u nimidna waxa weeyaan inaanu ka hadalno idaacaddana kasoo dayno kiisaska foosha xun ee ka dhacay gobdogob dhibaatooyinka iyo xaqdarada iyo xadgudubka gabdhaha lagu sameeyey gaboodfalkaas khaasatan mid ka midana baraha bulshada lasoo dhigay sawiradeedii oo runtii ilaa iyo meel xun ay ka gaadho la buunbuuniyey weliba si xun loogu tagrifalay asbaabahana waxay tahay in aanu ka hadalno in arinkan ka dowlad ahaan puntland aanu ka xunnahay tallaabo adagna aan ka qaadayno oo ah mid diinta wixii ay ka qabto oo aan cidno loogu aabayeelaynin lagu qaadayo dambiilayaasha tan dhanka kaleetana reerka iyo dhibanayaashana ilaa iyo xilligii dhibaatadii dhacday ilaa iyo haatan inagoo doctor dhagacadda la kaashanayna khayr allaha siiye xagga caafimaadka noloshooda iyo wixii ay marayeen aanu ka warqabnay isla markaana aan ka warqabi doono oo khaasatan haatan aanu ku guda jirno sidii iyaga loogu diyaarin lahaa dhibanayaasha keliya maahee reerka dhammaantood iyo caruurtooda in waktiga dhow iyo waktiga fogba hadduu alla idmo mustaqbal iftiimaya loo aasaaso si ay uga soo qabtaan dhibaatadii isla markaasna iyagu nafsadoodii ay wax isugu taraan oo markaa reer ahaanna ay meel uga maxay soo baxaan hadduu ilaahay yidhaahdo dabcan hadday noqoto ololaynta iyo qareemidda iyo waxqabadkoodana waa midaan ugu heelanahay ugu heelanayn mid sii soconaysan ay tahay hadduu alla yidhaahdo waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bishii bisha tan sagaal iyo tobankeedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid ka mid a siiba ridwan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aada buu u mahadsan yahay laakiinse dowladda puntland waxay soo jirtay ilaa sagaashan iyo sideedii daafaheeda geeska gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan usoo jeedinaya ku dhiirigelinayaa annaga gabdho la kubsadaa a maxay ahayte aan keennaa halkaaneeto oon ka qaadnaa laga soo daabuloy koonfurta soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kabsada kubsadaa oo haatan hadda gabdho keliyama maraysee wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadkaa dhibanaha ah ee ku dhiban muqdisho hadduu ilaahay yidhahdo waayo puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taallaa puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda puntland bay u taallaa waa midaan ku guda jirno aniga ka wasiir ahaanna boqol kiiba boqol aan u taaganahay intaa kadib waxaan danaynayna waxay tahay in dhibanayaasha iyo qoysaskooda xagga cadaaladda in cadaalad loo helo si aysan u noqonin falkan fal soo noqnoqda labo iyaga in mustaqbal loo sameeyo saddex in caafimaad buuxa oo xagga maskaxda ah iyo dhimirka kobcinaaya oo soo celinaya oo tiiraanyo bixin u noqonaya iyo caafimaadka guud dhan inay helaan waa midaan anagu u taagannahay ka dowlad ahaan iyo khaasatan ka wasaarad ahaan waxaana dhiirigelin usoo jeedinayaa dhammaan muwaadiniinta reer puntland waxaan leeyahay waa inaad ka gilgilataan kiisaska gaboodfalka ah ee gabdhaha lagula kacayo kiisaska kufsiga ah ee aan mararka qaarkood wax dhibanihii keliya aan ku koobnayn ee ummaddii dhan ku kooban aysa noqonin mid la yaraysto ama mid dhaqaale lagu beddesho waayo gabadhaa mustaqbalkeeda markuu baaba'o dhaqaalo waa la helaa waana la waayaa laakiin markuu mustaqbalkeeda baaba'o qof dhan ayaa isagoo nool aada dishay waxaan muwaadiniinta ku boorinayaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay igu garab istaagaan ka dowlad ahaan iyo dhammaanteen inta kasoo horjeedaba gaboodfalka lagu gaboodfalayo gabdhaheenna inay nagu garab istaagaan kasoo horjeedsadaan aysan ugu aabayeelin qabiil aysan ugu aabayeelin adeernimo ugu aabayeelin dhaqaale iyo yaa awooda inuu cadaaladda ka farabaxsado ee aan qabanno waayo haddii inaga quluubteenu ay fasahaado inagoo dhan baa fasahaadayna haddii aan ku gaboodfalno caruurtanadana masiibo weyn baa nagu dhacaysa puntland waxaa lagu yaqaanaa dad muwaadiniina oo dadkoodii dalkooda jecel xaqana u taagan waxaana rajaynayaa taas inay maanta caddaato hadduu ilaahay yidhaahdo culummada soomaaliyeed ee kiisaskan ka hadashay aad baan ugu mahad celinayaa waana hubaa hadda culummada iyo guddiga ku haya gacanta kiiskan xukunka soo saaraya inay sida xaqa usoo saari doonaan wada shaqayntooda waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa cadaaladda iyo xeer ilaalinta oo iyada runtii iyagana u taagnaa kana shaqaynaya boqolkiiba boqol sidii xukunkan loo soo saari lahaa dembiilayaasha loo soo qaban lahaa tusaale looga dhigi lahaa in alle intii mar kale damacdo inay u bareerto inay ku gaboodfasho gabdhaha yaryarka ah doctor dhagacadde aad baan ugu mahadnaqayaa runtii ilaa min bilow min dhammaad dhakhtarkiina garab taagnaa weeye xaruntiisa hadday noqoto tallaabo walbo dhanka caafimaadka oo dhinac walba ah isagaana garab taagnaa aad baan ugu mahadnaqayaa khayr allah siiyaan leeyahay waxaan rajaynayaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo in dhakhaatiirta kalena iyagana ay ku dayan doonaan insha allah biidnillahi kariim sidoo kale xuquuqul insaanka isagoo waddanka ka maqan ayuu hawshan wax ka waday ka warqabay isna waa u mahad celinayaa ugu dambayntii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas si khaasatana fariin ayuu iigu soo furay reerka iyo caruurtooda in boqolkiiba boqolka dowlad ahaan iyo ka madaxweyne ahaan iyo ka shaqsi ahaan uu ugu taagan yahay in mustaqbalkooda iyo horumarkooda iyo difaacooda uu ka shaqaynayo insha allah biidnillahi kariim anigoo ah wasiirkii horumarinta haweenka arrimaha qoyskana xukunka inuu dhaco dambiilayaasha xukunka lasoo taajiyo in tusaale ummaddii u noqoto gabdhihii horumar gaaraan reerkii horumar gaaraan aysan noqonin dad cambayn lagu galo aysan noqonin dad dana gaara lagu qabsado baan rajaynayaa inaan ka shaqeeyo hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahayna ha noo fududeeyaan leeyahay hawsha noo taalla ilaahayna ha naga dhigo dad mar walba xaqa isku raaca ee aan qabiil isku raacin ee danka guud mar walba u istaagsan insha allah biidnillahi kariim waxaa jira in ayaamaha kan markii kiiskii la maqlay in baraha bulshada lasoo dhigayey ama si xun ama si fiicanba ha laga wado ama qareemid ha laga wadee aad iyo aad runtii mararka qaarkood xataa aan arkaya dad si kabtana wixii u qaadanaya waxyaalahaas oo kalena dad islaamaan nahay waa waxyaalo laga xishoodo waa waxyaalo laga sariigto waxaan rajaynayaa dadka iska dhigaya inay danaynayaan ay baraha bulshada soo dhigayaan gabadhaas yartaa sawiradeeda inay ka tanaasulaan waayo dad islaamaan nahay ilaahay baa idiin jeeda ilaahay baan markhaati idinkaga dhignay waxaan rajaynayaa inaad falkaaseeto haddaad ku kacdeen aad ka tirtirtaan dib uga noqotaan aydaan mar dambana ugu noqonin waa mahadsantihiin